faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
subax wanaagsan halkan redio cadaad waxaad kusoo dhawaataan warka subax qodobadaas aa ka had maqli doontaan waxaa ugu dooroon maamulka jubbaland oo dowladda federaalk soomaaliya ku eedeeyey in faragiila qaawan ay ku hayso hanaanka maamul ee gobolka godo ee jubbaland maamulka somalilan oo sheegay in qalamayn doono dhammaan ciidanka buliiska ee deegaanada somalilan dowladda federaalk soomaaliya uu ku guuldareystay joojinta qodbad hogaamiya xisbiga oo jir uu ka jeedin lahaa waddanka maleesiya wariyaasha ka howlgala deegaanada galmudug si gaar dhuusamarre oo cabasho ka muujiyey caburin ay sheegeen inuu ku haya xafiiska ra-isul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre xubno ka socda beesha caalamka dowladda federaalka soomaaliya ku cadaadinaya in wadahal la furto xubnaha feerka qaybta ka ah oo qaybo ka mid aysan aqoonsanayn intaasaad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu doo korna warka subax ee saakay goor diyaagaro warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan saaxiibada nageysanyo waa subax isniin taarada ku aastaysan tahay saddex-iyo tobanka bisha koowaad ee januari sannad labaatan labaatan kusoo dhawaada warkii oo dhan maamulka jubbaland ayaa dowladda federaalka soomaaliya ku eedeeyey in faragelin qaawan ay ku hayso hanaanka maamul ee gobolka godo ee maamulka jubbaland cabdicasiis siciid baarad ayaa warkaan faahfaahinaya saraakiisha ciidamada ammaanka jubbaland ayaa ka cabanaya fargelin ay sheegaan in dowladda federaalk soomaaliya ay ku hayso hanaanka maamul ee deegaanada maamulka jubbaland iyo sidoo kale hanaanka ciidamada cabaas ibraahim cabdi oo ah taliyaha ciidamada ammaanka koonfurta gobolka gado ee maamulka jubbaland ayaa shaaca ka qaaday in dowladda federaalk soomaaliya ay qalalaaso amni ka wado deegaanada gobolka gado ee maamulka jubbaland gaar ahaan degmada baardheer ee gobolka gado uu sheegay in dhowaan la geeyey ciidamo habbeelad u abaabulan kuwaasi oo aan hoos tegin wasaaradda arrimaha gudaha maamulka jubbaland iyo sidoo kale kuwa federaalka uu sheegay cabaas ibraahim cabdi ayaa ku eedeeyey ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee baardheere la geeyey inay qalalaaso amni ka abuuri karaan degmadaasi kaa oo saameyn ku yeelan karta hanaanka amni ee gobolka gado walaal damad waxay wataan nagasudinta soomaaliya wataan sida hadda anigaa ka waran sida aan ka warqabo waa faragelinta maamulka faragelinta maamulka nagasudid shughul ku male wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ma socdaan maxaa kalada kama socdaan kama socdaan wasaaradda arrimaha gudaha ee jubbaland kama socdaan waa dad aan is oran karno jeebkooda ka socdo abdooli iyo nidaam aana ku socon weeye laba sugidda maamul iyo waxaas ayaga wax kama khusayso waajibka ay leeyihin mid la yaqaano xaggooda waa dad waajibka aan lahayn aana ku socon weysaan aniga wax yar hadday ka dhacaan mas-uuliyiinta jubbaland ma qaadayo dowladda federaalka oo shaatigeeda la wato ayadoo qabiila iyo shaatigeeda la wato dowladda federaalka waxay ka imaadaan cudurka ku imaadiyaalaya degmada baardheer wallaahi waa wax ummadda soomaaliyeed oo dhan gobolkao dhan waxa isweydiinayaa weeye waxgaradkeeda odayaasha waxa isweydiinayaa weeye wax annagu aan la yaabana wadda kaafar wadda khasaarsanayo weeye waa dowlad annagu ma oran karno laakiinse dadka meesha imaaday waanu naqaanaa ciidanka la wataa naqaanaa hadafka la wataa naqaanaa waxa ay wataan wax sharci ah iyo wax nidaam ah dibna maaha dowladda federaalka haysatay la geli doontaa wax allaha wixii dowlada baaraya ka halaabo dhinaca kale taliyaha ciidamada koonfurta gobolka gedo ee maamulka jubbaland cabaas ibraahim cabdi oo sii hadlayay ayaa hoosta ka xariiqay in haatan ay wada shaqeyn wanaagsan ka dhexayso maamulada degmooyinka gobolka gedo uu tilmaamay in isbedelo dhowra lagu sameeyey haatanna ay isfahansan yihiin ciidamada ammaanka maamulka jubbaland iyo sidoo kale kuwa dowladda soomaaliya ee ku sugan gobolka gedo isku ayaa waa fiirina waa laga horsuga wax baareer ka dhaco laakiinse meesha aad khusayso waa meesha aad kuu sheego weeyaan arrintaas kale dacid walba siday ogsoon tahay horey guddoomiye usoo magacaawday jubbaland mar buuq baa ka dhacay ballamaan waxaa lagu celiyey oo awaamiirta jubbaland loogu afyey guddoomiye hore waayey haddeerna guddoomiyaha waa la bedelay waxaa lagu soo bedelay guddoomiye kale ayaa lagu bedelay guddoomiyaha sharciga eena gudoomiyaha hadda la magacaabay weeye gudoomiyii hore sanada waktigiisa waxaa jecla inuu dhamaaday waxaana soo jeedana sida kan la magacaabay ku-xigeenkiisu ahaan jiray inuu shaqayn jiray inuu hadeer uga shaqeey taas anigu abxaabkooda soo jeedin laha wallahi abdiga shaqaynta la xumo siyaasadaha hadda dowlad goboleedyada iyo federaalka maxaa kuradaa isheeg ayaga isku hayaan iyaga siyaasadda shuqulkumale annaga nama nama quseeyo waa difaaca dalka wey anagu waxana quseeyo siyaasadaas anagu hadda midna quseysa maaha waa wada shaqaynaa waa wada shaqaynaa cadowgeedana waa mid waana wada xiriirnaa hadalkan ka soo baxay cabaas ibraahim cabdi oo ka mid ah saraakiisha ciidamada maamulka jubbaland ee gobolka gado ayaa kusoo aadaya iyadoo dhowaan ciidamo la sheegay inay u abaabulan yihiin habeelad la geeyay degmada baardheere ee gobolka gado kuwa oo la sheegay inay abuuri karaan fadqalala amni oo ka dhacda deegaanada gobolka gado
maamulka somalilan ayaa sheegay in qalamay doonaan dhammaan ciidamada kala duwan ee ka howlgala deegaanada somalilan si gaar ah magaalada cergaabo ee somalilan ayaa nuuxisay warkan ha faahfaahayso taliyo ka tirsan ciidanka booliiska ee maamulka somalilan oo magaalada ceergaabo kula hadlayay cutubyo ka tirsan ciidanka somalilan ayaa wuxuu ballanqaadyo u sameeyey saraakiisha ugu sareysa ee ciidanka booliiska ee somalilan wuxuuna tilmaamay inay isbedel ku sameyn doonaan qaabkay u shaqeeyaan taliska booliiska ee deegaanada somalilan isagoona tilmaamay in dhalinyarada yar ay u magacaabi doonaan xilal kala duwan si ay markaasi ay u shaqeeyaan ama markaasi uu sheegay in xil markaasi ama xal loo helo sidoo kale waxa uu sheegay in booliiska somalilan labaatan cisho ay u sameyn doonaan tababar xirfadoodii kor u qaadaysa taa oo ku aadan siday dadka ula dhaqmi lahaayeen islamarkaana ay ula tacaamulaan qorshahayga koobaad ee balaankayga koobaad waxa weeyaan intii aan karo inaan cadaalad sameeyo madaxaasle bal ciidanka booliisku ha arko meel la higsanaya inay jirto oo raggu ku tartamo adagada marka anigu waxaan idiin samaynayaa maadaama aan isleey cadaalad sameeye ilahay baa cadaalada sameeye maadaama aan isleey boolisku reform ha isbedelo oo macaa madaxweynaha slognayo boolisku uu isbedelo oo boolis sharaf leh oo dadku ka dambeeyo oo iyaguna dadka ka dambeeya oo dadka la saaxiiba oo dadku ka iska baydho qofkaa sharci inuu ku qabanayo la barto weliba waxaa imika jirta saddex wax ciidamada istraatiiji balaan waxaa shan sannadood aanu qorray imika waanu wadnaa oonu doonna marka dambe inuu madaxweynuhu ka soo qayb galo waxaa ka mid ah in ciidanka booliiska oo dhan labaatan cisho qol walba gobolkeeda wax la idhaahdo human right training wax la idhahdo oo sida bal dadka loola dhaqmo boolisku la dhaqmaya lagu barayo boolisku waa saaxiibka dadweynaha boolisku waa adeegaha dadweynaha soo maha ya taa horta berina fahmo qofka sharciga ku qabo ku adkee laakiin insaan ahaan iyo islaam ahaanba wuxuu kuu leeya hagaaji inuu qofku markaa fahmaa inay cadaaladda halkan tahay doyna saraakiil yar yar inaanu soo saaro oo imika in dhalinyaro saa ubooy waana khasab taas waynu dabargo-ayna haddii kale sa dadkaynu ummadda caalamkaynu nahay xilka u weyna isaareen waa inay rag dhallinyarii soo baxaan oo ciidamada xukumaa oo shaqeeyaa oo qaranka bedelaa waanu wadnaa waa istaraatiiji balaanka ku jirta isla soconaa dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku guuldaraystay joojinta khudbad uu ka jeedin lahaa waddanka maleesiya cabdiraxmaan cabdishukuur warsame warqad ka soo baxda xafiiska magaalada kaalambuur ee dalka maleesiya ayaa lagu sheegay inaysan dalkaasi ka dhici karin munaasabad soo dhoweyn lagu sameynayo siyaasi cabdiraxmaan cabdishukuur warsame oo si weyn uga soo horjeeda siyaasadda madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo amarka ka soo baxay booliiska waddankaasi ayaa sida lagu sheegay waxau yimid kadib markii safiirka soomaaliya u fadhiya maleesiya oo taliska booliiska ka dalbaday in la joojiyo munaasabada lagu soo dhoweynayo siyaasiga oo ay qabqaabis ay ku jireen inta badan ardayda iyo jaaliyada soomaaliyeed ee waddankaasi ku nool xoogaan ka helina dalka maleesiya waxay sheegayaan in safiirka booliiska waddankaasi ku qanciyey inay jiraan dad badan oo careysan cabdiraxmaan cabdishukuur warsamo u sheegay khudbadda uu hadda ka hor ka jeediyay dalka jarmalka ka dhalatay carab badan islamarkaasna macquul ay tahay in dib u dhaco goobtaasi dhinaca kale munaasabadda soo dhoweynta ahayd ee cabdiraxmaan cabdishukuur warsame ayaa ka qabsoontay magaalada kalambuur ee waddanka maleesiya wuxuuna jeediyey khudbad uu dhaliilo ugu jeediyo madaxda dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo siyaasadii qariban aan taasaana keenaysa moogtaa waxaan dhahaa markay markabadda ama badda markay doonta markay badweynta dhex marayso hadday dabayl adag ku timaado ma isleedihiin in katanka naaquudaha keliya loo dhaafayo qof walba wuxuu isku dayaa inuu dhinaciis ka qabto yidhaahdo inta ka qaba inta ka badbaadi inta ka celi inta ka qof walba wuxuu isleeyahay sayf yar noqo annaga hadda marka maadaama hoggaankii uu qaldan yahay oo oo siyaasaddii ay sar ku haynin qof walba soomaali wuxuu isku dayahay inuu siyaasaddii wax ka hagaajiyo waa arrin fiican laakiin maxaa la rabaa inaan noqoto qof ay muwaadinnimo wado aysan qabiil wadin dadka waxaa ugu daran sitiisanka waxaa la yidhaha saddexaa loo qaybiyaa dhankiisa cabdiraxmaan cabdishukuur warsame weli kama soo hadlan xayraadda booliiska waddankaasi dowladda federaalk soomaaliya uga codsatay inay joojiyo munaasabadaasi xala ka dhici lahayd magaalada kaalambuur ee waddanka maleesiya hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishukuur warsame ayaa waayihii dambe waxa uu dalka dibadiisa ka waday socdaal uu ku mariyay waddamo dhowr ah kuwaas uu kula kulmay jaaliyadda soomaaliyeed ee waddankaasi ku nool wariyaasha ka howlgaha deegaanada galmudug ayaa cabasho ka muujiyay caburinay sheegeen inuu ku hayo xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre wariyaasha ka howlgala deegaanada galmudug oo haatan ka socoto doorashooyinka maamulka galmudug ayaa waxay ka cabanayaan in laga hor istaagay tebinta doorashooyinka oo haatan ka bilowday magaalada dhuusamareeb ee caasimad ah gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya wariyaashan oo soo kala yimid magaalooyinka waaweyn ee deegaanada galmudug sida magaalada gaalkacyo magaalada cadaado hobyo caqudwaaq quruceel iyo magaalooyin kale oo ka tirsan galmudug ayaa waxay kulana ku yeesheen xalay magaalada dhowsamareeb kuwaas oo eedamo kala duwan u jeediyay xafiisyo uu ugu horeeyay xafiiska ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre oo ay ka tirsanayaan tabashada ugu badan wariyaashan shir ku yeeshay magaalada waxay sheegeen wariyaashan kala matelaya inta badan xarumaha warbaahineed ee ka howlgala dalka oo marka ugu horreysa ra-isul wasaare xasan cali kheyre u tegay dhuusamareeb ay howlwadeenada xafiiska ka bilaabeen handadaad iyo in laga hor istaaga howlwadii tabinta doorashooyinka deegaanada galmudug iyo dhacdooyinkaba dhammaan guudiyada ay qosayso arrintan ku howlan dhismaha galmudug loo dhan yahay iyo xitaa xafiiska ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayay sheegeen inay kala hadleen oo la fadhiisteen ilaa haddana aysan jirin wax iska bedela siin ay u jirto caburinta kaga imanaysa xafiiska ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya halkaan baa isugu nimaanay waxyaabaha halkaan isugu nimaanana waxay tahay cabasho ka dhan ah guddiga doorashada galmudug waxaan nahay wariyaasha ka howlgala deegaanada galmudug oo intooda badan ku sugan magaalada dhuusamareeb dhowr jeer waa la fadhiisanay guddiga doorashada cabashada aan qabnaana waxay tahay wararka ka jira deegaanka ayaa inta badan anagu waxaanu nahay dadka aanan helin sababta aanan ku helinna waxa ay tahay guddiga dhowr jeer waxaan u sheegnay in xarumaha anagu aan ka howlgalno ee halkan aan uga waranno in ay ina soo weydiiyaan afar iyo labaatan saac wararka ka jira deegaanka guddiguna waxay noo sheegeen in ay arintaasi waxa weye wariyaasha ay ka raaligelinayaan waxaan cabasho ka nahay shaqsi xafiiska ra-iisul wasaaraha ka tirsan oo kaamirmaan u ah oo loogu talagalay inuu wax sawiro ayaa shaqadii beledka ka jirta gaar ahaan doorashada galmudug wuxuu isku dayayaa inuu wax walba inta soo duubo oo meelaha aan ka howlgalno oo u diro ninkaasna waxaa lagu magacaabaa beesaani waa shaqo aan loogu talagelin buu hayaa waxaan guddiga dhowr jeer aan kala hadlna arrintaas in nagala daayo laakiin waa nagala dayi waaye kulankeennan iyo hadalkeennan waxaa ka horreeyey kulan aan la qaadanay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo wariyaasha dhammu ay u tageen waxaa ku xigay kulan aan la yeelano guddiga dib u heshiisiinta iyo kii doorashada ee wakhtigiisu hadda uu dhammaaday farsamada Een, saddexda arrin ee, maaragtay saddexda qoloba waxaan kala hadlaynay dhibaatadana haysatay oo ahayd arrin baaxad leh Een, arrinta caawa markaan ugu soo beegnaa waxay tahay in dhibaatooyinkii naloo geystay iyo dhibkii nagu dhacayay oo ka imaanayay tiimka xafiiska ra-iisul wasaaraha oo ugu horeeyo beesane oo ka mid ah ee, kaamiramanada xafiiska ra-iisul wasaaraha ama sawir qaade ka ah xafiiska ra-iisul wasaaraha oo deegaankan la keenay sideed bilood muddo ku dhow ee, maaragtay halkan joogay inta uu joogayna hab aan qurux badnayn oo aad u foolxun ula dhaqmayo wariyaasha iyadoo aad u qabtay in raalli looga yahay oo maaragtay ee, aan u fahmaynay in wax raalli laga yahay sababtoo ah in wariye dhusumareeb joogo oo kaamiradaha ee, xafiiska ra-iisul wasaaraha tiimka ka socda ay ku shaqaynayaan kaamirooyin ka qaalisan amaba u dhigma qaabka ee, shaqada iyo xirfadlayaal la mida oo deegaankan ka shaqaynaya ay joogaan in maaragtay ee, loo jujuubo oo maaragtay ee, loo diido inay shaqadii gutaan waxaan u aragnaa ceeb weyn waxaan dalbanaynaa eh, arrimaha dhibaatooyinka eh, saxafiyiinta xamar haystay inaan loo soo wareejin saxafiyiinta galmudug waxaan soo jeedinaynaa in kaamiramaan xafiis siyaasadeed ama xafiis hogaamiye ka tirsan uusan qaadan doorkii ay lahaayeen saxafiyiinta deegaanadan galmudug jooga ka howlgala dhowr bilood ayay eh, deegaanada hobyo iyo gaalkacyo iyo cabud waaqi iyo cadaado wartabiyaashii ay ka yimaadeen oo halkan ay joogeen waxayna intaas ka shaqaynayeen inay riboodadii iyo warbixinadii gudbiyaan waxaa isu mid arrintan oo kale inay ka jirto guud ahaan xafiisyada dowladda federaalk soomaaliya ee magaalada caasimaddaah ee muqdisho oo aan loogeyn wariyaasha warbahinta madaxa bannaan warkooda ay soo tabiyaan taas beddelkeedna iyagoo inta soo duba muuqaalada ay u diraan xarumaha warbaahineed ee ka howlgala magaalada caasimadda ee muqdisho waxaana arrintaasi ay soo taagneed inta ay xukuumadda dowladda federaalk soomaaliya jirtay hadda guud ahaan wariyaasha ka howlgala deegaanada maamulka galmudug ayaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali khayre ka dalbaday inaan laga hor istaagin howshooda ayagoona sheegay inay si kumeel gaara shaqadii u joojiyeen xalna ay ka sugayaan xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali khayre xubno ka socda beesha caalamka ayaa dowladda federaalk soomaaliya waxay ku cadaadinayaan in ay wadahadal la furto xubnaha federaalka qaybta ka ah oo qaybo ka mid aysan aqoonsanin beesha caalamka ayaa lasoo warinaya in dowladda federaalka soomaaliya ku cadaadinayso in wadahadal ay la furto maamulada puntland iyo jubbaland oo xilligan khilaaf xoogan uu kala dhexeeyo dowladda federaalka soomaaliya uu madaxweynaha uu ka yahay maxamed cabdulaahi farmaajo xubno ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya si gaara xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa laga soo xigtay in xubnaha beesha caalamka ay caadinayaan madaxa ugu sarreysa dowladda federaalk soomaaliya si ay wadahad ula furto maamulada puntland iyo jubbaland maadaama labadaas maamul aysan xiriir wanaagsan la lahayn dowladda federaalk soomaaliya si gaara maamulka jubbaland oo dowladda federaalk soomaaliya aysan aqoonsanayn madaxweynaha mar saddexaad talada maamulka jubbaland isku doortay ee axmed maxamed islaam madoobe arrintan ayaa waxaa dowladda federaalk soomaaliya ku caadinaya wakiilka qaramada midow u qaabilsan arrimaha soomaaliya james wan kaasoo dhowr beri ka hor magaalada caasimaddaah muqdisho kula kulmay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali khare kulanka magaalada caasimaddaah muqdisho ku yeeshan wakiilka qaramada midow u qaabilsan arrimaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali khare ayaa waxaa looga wada hadlay doorashooyinka qaranka ee lagu wadan dalka ka dhacaan sanadka iyo sidii beesha caalamka ay kaalin uga qaadan lahayd fudaynta qabsoomada doorashada ka dhacaysa soomaaliya ee la rajeynaya in noqota doorasho qof iyo cod ah oo qof kasta soomaaliya ay ka qayb qaataan xildhibaanada ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxay sheegeen in xilligan dowladda federaalk soomaaliya ay isku keentay in cadaas lagu saaro in wadahad ay la furto maamulo aysan aqoonsanan ee ka jira wadanka sida maamulka jubbaland oo dowladda federaalk soomaaliya ay qaadaca doorasho ka dhacda magaalada kismaayo caasimada kumeelgaarka ee maamulka jubbaland waxaa jirta sidoo kale kulmo hoose oo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wakiilka qaramada midooba u dhexeeya kuwaas oo ka dhacay madaxtooyada soomaaliya lana ogeyn waxyaabaha ugu muhiimsan ee kulankaas dowladda lagu saaray warsamarre madaxa bannaan oo laga helay madaxtooyada soomaaliya waxay sheegayaan in kulankaasi lagu saaray madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya cadaadis ku aadan in wadaha ula furo islamarkaasna dowladdiisa ay la heshiiso xubnaha federaalka qaybta ka ahay maamul goboleedyada si gaara maamulka jubbaland oo xiriir wanaagsan uusan kala dhexayn dowladda federaalk aysan aqoonsanayna madaxweynaha jubbaland dib doorashadiisa iyo madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dine oo khilaafkii ugu baarnaa xilligan uu kala dhexeeyo dowladda federaalk soomaaliya warka subax intaas ku dhan yahay warka subax waxaa soo saar haashin cumar xasan anigoo xasan ayaa idin warramayay cidaaya warka uu sagaa suga maqlaya qorala sawirada waxaa dib ugu heli karaan beedka internetka ku leenahay ee www radio com intaan warkan warkaxi dib u kulmi doona subax wanaagsan